asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu duur wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duurnimo ee raadiyaha cadaadow kulan ay maanta yeelan lahaayeen golaha shacabka dowladda federaalk soomaaliya ayaa baaqday laba wiil oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo lagu dilay waddan koonfur afrika gunaha dowlad goboleedka jubbaland axmed islaam axmed madoobe oo ka hadlay qarax ka dhacay magaalada kismaayo ee xarunta kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland gudoomiyaha baarlamanka galmudug cali gaal xasan uu beeniyey inay jiraan mashin ka yaalla madaxweyne ku-xigeenka galmudug beelo dib u heshiisiin lagu sameynayey magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe oo kulankii loo sameeyey ku kala tegey ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa fariin baaq ah u diray wariyaasha soomaaliyeed ee ka howlgala gudaha dalka gobolka hiiraan oo maalmaha soo socda lagu kordhinayo degmooyin cusub qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan dhegaystayaal warka duurnimo ee idaacadda hadaado mar kale dowru wanaagsan dhegaystayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay labada agosto sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka kusoo dhowaada warka duhur ee idaacadda cadaadow idinla socodsiinaya anigoo xasan maxamed cismaan madaxweynaha maamulka hirshabelle cali cabdilaahi cosoble oo ka hadlayey munaasabad uu ku magacaabay degmooyin cusub oo ku biiraya gobolka hiiraan ayaa sheegay in dhowaan kuwo kale uu magacaabi doono waxa uu sheegay madaxweyne cusub leh in haatan gobolka hiiraan uu yahay siddeed gobol balse ay rajeynayaan in uu dhalo gobollo kale sida uu hadalka u dhigay gabagabadii waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ay waddo qorshayaal lagu soo bandhigayo degmooyin cusub oo ka mid noqonaya deegaanada hirshabelle
saakay waa sideed degmo haddii ilaah yidhaahdo maalmo gudahoodna intaa waa uu ka sii badan doona waxaan weliba u dhaqaaqi doonaa gobolkan uu aada ugu weyn yahay inuu gobollo dhalana ayadana waa waddada aan ku soconno ayaa keeni doonta degmooyinka hadda maamulkooda uu dhammaystiran yahay wasiirka arrimaha gudaha ayaan rabnaa saacadaha soo socda inuu isagana soo bandhigo sababtoa waxaan rabnaa in maantaba loo dhaqaaqo sidii loogu howlgeliya dowlad goboleedka hirshabeelle waxaa ka go-an horumarinta shacabka ku dhaqan gudaha dowlad goboleedka waxaa ka go-an horumarinteeda waxaa ka go-an wax kaqabadkeeda
codkaasi aad maqlayseen dhegaystayaal waxa uu ahaa madaxweynaha hirshabelle cali cabdulaahi cosoble warka duhurnimo ee raadiyaha cadaado ayaad maqlaysaan siddeetan iyo siddeed dhibic shan megahertisna waad nagala socotaan kulankii baarlamaanka soomaaliya ay maanta yeelan lahaayeen ayaa booqday qodobkan waxaa eegaya waryahayaga sakariye
waxaa baaqday kulan lagu madalsaneyn xubnaha baarlamaanka soomaaliya isugu yimaadeen xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho kadib markii shirka baarlamaanka uu furmi waayo koronka la-aantiis saxufiyiin ku sugan xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho ayaa soo sheegay in xildhibaanada maanta soo xaadirtay inay aada u yaraadeen kuwaas oo buuxin waayay kooramka xildhibaana gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya cabdiwali sheekh axmed muude ayaa ku dhawaaqay kulanka baarlamaanka inuu baaqday maadaama kooramka la-aan uu furmi waayey kooramka uu baarlamaanka ku furmi karaa ayaa ah boqol soddon iyo sagaal xildhibaan haddii tiradaasi la waayana waxa uu ka dhigan tahay in kulanka baarlamaanka uusan furmi ajendo walba oo horyaalla baarlamaan sida muuqata baaqashada kulanka baarlamaanka ayaa salka ku haysa arrimaha siyaasadeed oo waxaana loo arki karaa xildhibaanada taageersan wasiir xoos jibriil inay ka dambeeyeen maadaama aysanba soo xa
waa mahadsan yahay sakariye ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa fariin u diray wariyaasha soomaaliyeed xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dardaaran weyn waxa uu u jeediyey bahda kala duwan ee saxaafadda soomaaliya si ay uga qayb qaataan nabadda iyo dibdhiska soomaaliya waxa uu sheegay in qof waliba oo saxafi ah laga doonayo inay uu ka qayb qaato dhismaha dalkiisa warbixinada uu qorayana ay noqdaan kuwo dalkiisa dhisaya islamarkaasina uu ka fekero waxa uu saxafiyiinta soomaaliyeed ugu baaqay in ay noqdaan kuwo runta sheega islamarkaasina wax ka dhisa dalkooda sidoo kale noqda kuwo ay taariikhdu xusto balse taas beddelkeed aysan noqon kuwo ka qayb qaata burburinta dalkooda
in laga shaqeeyo saxaafadda macnaheedu waxay tahay in qayb laga qaato dibudhiska dalka soomaaliya in dalka sida looga warbixinayo ay caafimaad qabto in qof walba oo kombyuutar hor fadhiisto oo dalkiisa iyo dadkiisa wax ka qoraayo waxa ugu horeeya ay ka fikiraan ama raadiyo hor fadhiya ama tv hor fadhiya waxa ugu horeeya dalkooda ay ka sheegayaan waa inay noqoto waxaanay dalkaada muu wanaagsan yihin xataa hadday xun tahay dalka ma hagaajinaysa waxaanay run ma tahay oo ummadda soomaaliyeed run ma u sheegaysaa waxaanay ma tahay wax xaqiiqa oo ad ilaahay ugu dhowaanaysid inaad runta sheegtid haddii laakiin ay ahaato in qof waliba oo naga mid a uu dalkeenna wax ka sheego aan wanaagsanayn waa inaad ogaataa inaad qayb ka tahay burburinta ummadda soomaaliyeed
waa tahay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayuu ahaa guddoomiyaha baarlamaanka maamulka somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa iska casilay xilkii guddoomiyenimo saakay ayuu warqadihiisa iscasilaada horgeeyey xildhibaanada baarlamaanka maamulka somalilan waxaana kulanka baarlamaanka xaadirtay toddobaatan iyo kow mudane guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ayaa xildhibaanada ka codsaday inay cod u qaadaan iscasilaada ciro waxaana ogolaatay toddobaatan iyo kow mudane inuu iscasilo xildhibaanada ayaa hadda leh kulan ay kaga hadlayaan sidii u wada shaqayn lahaayeen baarlamaanka maamulkaasi cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ayaa sidoo kale ah guddoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan ciro ayaa ah musharax madaxweyneha xisbiga wadani waxa uuna rajo weyn ka qabaa in uu noqon doono madaxweynaha somalilan deegaanada maamulka somalilan ayaa lagu wadaa in bilaha soo socda lagu qabto doorasho qof iyo cod ah waa tahay dhegeystayaal magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe waxaa dhowaan ka furmay shir looga heshiisiinayo beelihii ku dagaalamay deegaano hoos taga degmada cadale ee gobolka shabeellada dhexe waxaana la sheegay in shirkaasi ay haatan isku fahmi waayeen beelihii halkaasi ku dagaalamayey ee gogasha nabadeynta ah loo dhigay cali siciid oo ka mid ah xildhibaanada maamulka hirshabelle ayaa warbaahinta muqdisho sheegay in arrintan la isku qabsaday ay tahay in beelahaasi ay dhexdhexaadiyaan mas-uuliyiinta dowladda dhexe iyo kuwa hirshabeelle halka dadka qaarkood ay soo jeedinayaan in beesha waa beelaha halkaasi ku dagaalamay loo raadiyo madaxda federaalka oo keli ah sidoo kale beelaha qaar ayaa qaba in iyaguna ay kulankaasi dhexdhexaadiyaan mas-uuliyiin ka tirsan hirshabeelle
wax dhaqangal ah oo la taaban karo insha allah uu kasoo baxo heshiis dhab ah oo lagu waafiyo oo dadkana ku qanacsan yihiin waxaana rajeynaya insha allahu tacaala in meeshaas ay guul iyo ku dhamaato insha allahu tacaala waya xildhibaan inkastoo xukuumadda federaalka iyo maamulka hirshabeelleba aan loo kala harin markaan in xal rasmi ah laga gaaro colaadii cadale oo bal maamulka hirshabeelleba uu martigelinayo shirarkaas oo ergadii ama odayaashii beeluhuna ay soo horfadhiyaan wararka qaar aan helin waxay sheegayaan in maalin kadib markii shirku furmay mid ka mida beelihii ergadooda ay shirka ka baxeen oo laisku fahmi waayey bal cidda shirka guddoominaysa ama dadka dhexdhexaadinta noqonaya
haqiiqatan wax weyn oo maaragtay conflict abuuri kara meesha soo dhahan waxay soo jeediyeen kaliya maxal dhahaa ra'yigaas ma la qaadan karaa marka dadkuna ra'yi ama fikir waa cabiri karaan in la qanciyana wax meesha ku jira iyaga laftooda ra'yi yani wax keeni kara ma aha qofkan hadduu yidhaahdo warsaana kuwa boonisaan hala yeelo ma filayo sharna kama bixinaan dhihi karaa runtii waa joogaan akhyaartii arrintaa in laga qanciyo mudan oy macnaha dheheen qaabkaasa loo wajaho maamulka hirshabelle iyo dowladda dhexana haddee inay qanciso iyadaa laga rabaa oo ay ka qanciso arrintaas waana rajaynaa haddana waa lagu maqan yahay odayaasha mataqaana qodobada ay soo jeediyeen ay dhahaan waxaan rabnaa qaabkaas in shirka loo wajaho ee saas loo fadhiisto jalsadana saas lagu galo qancinteedii aa lagu jiraa insha allahu tacaala biidni illahi baari daqiiqadaas soo socday saacadka soo socdana shirka waa sii soconaa wax oo dhibana ma jiraan howlahana mataqaana si sax oo wanaagay ku socdaan insha allah
waxa uu sheegay in haatan wax shir ah uusan socon balse ay socdaan wadahadallo ku aadan sidii dib mar kale la isugu keeni lahaa beelahaasi walaalaha ah ee dhowaan ku dagaalamay gobolka shabeellada dhexe laba wiil oo soomaali ah ayaa lagu dilay wadanka koonfur africa dalka koonfur africa waxaa lagu dilay laba wiil oo soomaali ah kuwaasi oo dukaan ganacsi ah ku lahaa magaalada johannesburg ee dalka koonfur africa wiilashan ayaa geeriyooday kadib markii xilli habeen ah iyaga oo jiifa dukaankii ay ku jireen dab la qabadsiiyey halkaasina ay ku dhinteen kadib markii ay waayeen gargaar wiilashan ayaa ka hor dilkooda waxa ay iska caabiyeen barcad koonfureed afrikaan ah oo isku dayey inay dukaanka ankooda boobaan sidoo kalena dilaan waxaana ay iska difaaceen kadib markay u isticmaaleen hub ay haysteen kooxdii barcadka ahayd ayaa dib u weerartay wiilasha markii ay seexdeen waxaana ay dab qabadsiiyeen hareeraha dukaanka kaasi oo ku fiday isla dukaanka oo ay ku jireen labada wiil dilka soomaalida ku nool koonfur africa ayaa soo badanaya iyada oo dilkii ugu dambeeyey ee kan ka horreeyey lagu dilay mustafa nuur axmed oo ahaa wada gaari kaasi oo gaarigiisa lagu dhex toogtay dowladda koonfur africa inta badan ma daba gasho daliilka lagu hayo dadka soomaalida ah waxaana dhibaato joogto ah ay ku haysataa dadkaasi soomaaliyeed koonfur africa dilkan ayaa waxaa geysta kooxo burcad koonfur afrikaan ah oo diidan ganacsiga ajaanibta gaar ahaan dadka soomaalida ah lagu tilmaamo in ay si gaar ah u beegsadaan weli waxaad maqlaysaan dhegeystayaal warka duhurnimo ee idaacadda cadaado mawjada siddeetan iyo siddeed dhibic shan magahertis ayaa cadaadahu iyo deegaanada ku dhowdhow naga maqlaysaan caalamkana aalada tabinta tooska ee life streamka ayaad nagala socotaan madaxweynaha jubbaland axmed islaam axmed madoobe ayaa ka hadlay qaraxii shalay galab ka dhacay maqaayad dadka ay ku shaahaan oo ku taalla xaruntii hore ee caymiska magaalada kismaayo haddana ah xarunta baarlamaanka jubbaland qaraxa oo saraakiisha ciidamada jubbaland ay ku sheegeen inuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa ay ka buuxeen oo lasoo dhigay maqaayadda dhinaceeda ayaa waxaa ku dhintay dhowr qof halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen dad gaaraya labaatan ruux madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo ka hadlayay qaraxaasi ayaa sheegay in kooxaha kasoo horjeeda maamulkiisa aysan kala sooceynin shacab iyo xubno u shaqeeya dowladda madaxweynaha jubbaland ayaa faray laamaha ammaanka maamulkaasi inay baaraan sidii ay wax u dhaceen jawaab cadna ay sidaa ugu fudud uga keenaan iminkan haddaan eegno dhegeystayaal qodobada wararka caalamka booliska dalka sieraleon ee galbeedka africa ayaa soo saaray amar ay dadka uga mamnuucayeen in ay waddooyinka ku sameeyaan orodka jimicsiga ama ruucliynta war qoraal ah oo booliska ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dadka kooxaha waa kooxaha orodka ku sameeya waddooyinka waaweyn ee magaalada freetown ay dhibaato ku yihiin habsami u socodka nolosha sidoo kalena ay dadka hantidooda ka dafaan dadkana caayaan sidoo kalena ay ka dhawaajiyaan muusig aada u dheer oo dadka dhegahooda wax u dhibaya iyaga oo xiganaya qodobo ka mid ah dastuurka dalka ayay boolisku sheegeen in amarkan ay uga gollo yihiin inay ku ilaaliyaan nidaamka iyo kala dambeynta waddankaasi balse dad u hadlay ururada bulshada rayidka ah ayaa sheegaya in tallaabadan ay tahay mid ka hor imaaneysa xuquuqda asaasiga ee dadka islamarkaasina ay tahay waxaan loo baahnayn in ruuxleynta la joojiyo ama orodka jimicsiga la joojiyo dad kooxo kooxo ah ayaa magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi ku sameeya orodka rucleynta maalmaha shaqada ay fasaxa ka yihiin si ay u jimicsadaan balse waxaa kale oo soo kordhay in taageerayaasha musharaxiinta madaxtinimo ee dalkaasi ay iyaguna sidoo kale bilaabeen orodkaasi oo kale ah iyaga oo xiran fanaanado musharaxa ay markaasi taageersan yihiin uu ku xardhan yahay booliska ayaa waxa ay sheegeen in qofkii sababo caafimaad u ordaya uu sidaasi samayn karo balse waa in uu tagaa goobaha jimicsiga iyo xeebaha waxayna ku hanjabeen in tallaabo sharci ah laga qaadi doono qofkii lagu helo isaga oo dariiqyada magaalada ku dhex ordaya dhegeystayaal intaasi ayaan kuwa keenayaa war wixii dalka idaafaha caalamka naga soo gaaray oo aad kala socoteen raadiyaha cadaado anigoo xasan maxamed cismaan ayaa idinla socodsiinayey tan iyo kulanti dambe khiyaartana dhegeysataay sidaa iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu